doorashooyinka ku dhiganaya siddeetan goobood oo ka shal tirsan sadiida degma ee gobolka nugaal iyadoo naalan diiwaan gelin intii oo codayaan in ku badan lixdii afar kun oo qof oo shal xuladahayana afar boqol soddon kow musharax oo ka shal dareerana siddeed xisbi siyaasadeeda guddiyada doorashooyinka sadiida degma oo warbaahinta la wadaaga natiijada hordhace ee hakubatii codadkii la shal dhiibidey iyo sida xisbiyada tirada iyo shal heleena cayaan saciid nuur oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dongoriyo yaa ka dhawaaqday codadka degmadaas laka dhiibidi iyo sida lanshal helay halkan waxaan rabaa inaan uga dhawaaqo natiijadii hordhaca ahayd doorashadii maanta ka qabsoontay degmada dongoroyo guud ahaan maanta waxaa laga codeynayay ama doorasho loogu dareeray labiyo toban seejo siddeed seejoo ka mid ah waxay ku yaalaan bannaanka degmada dongoroyo afar seejoo ka midana waxay ku yaalaan magaalada dongoroyo gudaheeda dadka codeeya tootalka guud ee nambarka ka codeeya degmada dongoroyo wuxuu ahaa toddoba boqo toddoba kun afar boqol iyo toban cod sidoo kaleeto codadka ansaxay ayaguna waxa weeyaan waa toddoba kun laba boqol iyo sagaal codadka ansaxay codadka xumaaday waa laba boqol iyo hal weeyaan hadda waxaan rabaa inaa marka aan sheego sida xisbiyadu ay u kala heleen kuraasta waxaan ku horeynayaa xisbiga runcad wuxuu helay laba kursi ayuu helay sidoo kaleeto waxaan ku xigsiinayaa shaqaalaha isagana wuxuu helay hal kursi sidoo kale xisbiga saddexaad waa sincad lix kursi ayuu helay xisbiga afraad waa kaa sagaal kursi ayuu helay mideeye ayaa ku xiga isagana saddex kursi ayuu helay horseed ayaa ku xigta iyaduna shan kursi ayuu helay ifiye
dhinii kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka degmada godob jiiraan cabdisamed maxamed cali yaa uusina ka dhawaaqay natiijada hordhace codadkii la shaldhiibidey waxaa halkan ka codeeyey oo codkooda saaka ka dhiibtay kun sagaal boqol iyo lixdan muwaadin waxaa ka ansaxay oo codkoodu sax noqday kun sagaal boqol iyo afartan iyo kow muwaadin waxaa codadka xumaaday ay dhan yihiin sagaal iyo toban muwaadin xisbiyada siyaasadu waxay u kala heleen sida tan soo socda codadka la dhiibtay runcad codadka saaka laga dhiibtay degmada godob jiran wuxuu ka helay hal cod xisbiga shaqaalaha wuxuu ka helay toddoba cod xisbiga sinaan iyo cadaalad wuxuu ka helay sincad wuxuu ka helay boqol siddeetan iyo saddex cod xisbiga ka waxa uu ka helay codaynta saaka halkan laga dhiibtay lix boqol toddobaatan iyo siddeed cod xisbiga mideeye wuxuu ka helay afar boqol iyo labiyo toban cod xisbiga mustaqbal wuxuu ka helay toddoba cod xisbiga horseed wuxuu ka helay shan boqol labaatan iyo shan cod xisbiga ugu dambeeya oo ifiye wuxuu ka helay boqol iyo labaatan iyo siddeed cod kuraastu waxay u kala horumarsan yihiin sida tan soo socota xisbi siyaasadeedka runcad wuxuu waxba kama helin xisbi siyaasadeedka shaqaalaha asaguna waxba kama helin xisbiga sincad wuxuu ka helay laba kursi xisbiga kaah wuxuu ka helay toddoba kursi xisbiga mideeye wuxuu ka helay shan kursi xisbiga horseed wuxuu ka helay lix kursi xisbiga ugu dambeeya oo hafiye wuxuu ka helay hal kursi anka dambeyntii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka degmada garoobe abshir axmed aadan iyo usana ka dhawaaqay natiijada kubatii codadkii laka dhiibidey doorashooyinka kadhenga degmadaas iyo deegaanada kale ka hareereysana waxaan halkan ka shaacidayaa degmada codadka hordhaca ee degmada garowe tirada guud ee degmada ka codaysa waxa weeye toddobiyo labaatan kun lix boqol lixdan iyo labo tirada ansaxday waxa weeye shan iyo labaatan kun toddoba boqol labaatan iyo tirada xumaatay waxa weeye kun sagaal boqol soddon iyo siddeed haddana waxaan sheegaynaa siday xisbiyadu u kala heleen codadka xisbiga runcad wuxuu helay kun afar boqol soddon iyo kow kuraasta uu helana waxay noqonaysaa laba xisbiga shaqaaluhu wuxuu helay kun laba boqol sagaashan iyo afar kuraastu helana waxay noqonaysaa laba xisbiga sancad wuxuu helay saddex kun lix boqol toddobaatan iyo kow kuraastu helana waxay noqon shan kursi xisbiga ka waxa uu helay sagaal kun boqol sagaashan iyo kow kuraastu helana waxay noqonaysaa labiyo toban kursi xisbiga mideeye wuxuu helay laba kun konton iyo labo kuraastu helana waxay noqonaysaa laba kursi xisbiga mustaqbal wuxuu helay kun afar boqol toddobaatan iyo lix cod kuraastu helana waxay noqonaysaa laba kursi xisbiga horseed kun wuxuu helay afar kun toddoba boqol toddobaatan iyo kuraastu helana waxay noqonaysaa lix kursi xisbiga fiye wuxuu helay kun sideed boqol soddon iyo shan cod kuraastu helana waxay noqonaysaa laba kursi halkaas waxaynu ku dhammaaday maanta natiijada hordhaca ah ee degmada garowe
sadiidan degmo oo ku tirsanaa gobolka nugaal sida garoobe godob jiiraan iyo dongoriyo yaa horey lankureebi doorashooyinkii soddon iyo sadiida degma horey ee maamulka puntland ku qabatay dhammaan gobolada maamulkaasiya waxaana weliba iyo nagadahan ahaan inka dambeeye doorashooyinkii golaha deegaanka maamulka puntland oo markaasi bulshada dadka iyo matalayaan iyo hkodoordaayan ah